بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين باب وحن مرنا سوماها الغناء واللهو باب الغناء wallahwu waxyaabaha laga yidhi heesaha iyo lahwiga iska cayaayarka macno darrada awey lahwigu waa waxyaabaha wakti lumiskaa ee qofka muslimkaa faa'iida aan usoo celinahayn can cabdillaahi bni dinaarin qaal kharajtu maca cabdillaahi bni cumar ila الsuuq famara calىa jaariyaةi صagiiraةi tuganii فقال إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه عبد الله بن دينار وقرنا سوانك الصحابي هاي قيمها بضناء وحيو خرجت مع عبد الله بن عمر وحان بحني أنا قول الصعودة عبد الله بن عمر إلى السوق حق السوق أيان أبحني وأنا سر عني فمر دبيته عبد الله بن عمر سومري على جارية إنير دوري inan yar oo aan weyneyn uu soo maray oo tuqani heesiisa faqaala wuxuu yidhi ina shayطaana shayطaanku low taraka axada hadduu qof dhaafi lahaa uu iska dayn lahaa la taraka haadihi tan buu iska dayn lahaa shayطaanku hadduu qof iska cafiil lahaa iska saamixi lahaa taa yar buu ka nixi lahay uu iska dayn lahaa ee maca taa yar waa kaa saameeyey ee heesta afka u saaray عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كاسوا حديث حسنة وحديث سبان أولى دليشن كرم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحل لست من دد ولا الدد مني بشيء لست أنه ميه من دد باطل حقي متكسع ميه ولا الدد مني بشيء شيئا باطلنا ميلنا يقام سوقلهم yacni laysa albaطilu minii bishayin wuxuu ujeedaa baailku xaggayga waxba kama aha macnaa ana baail ma yihi baailna ma jeclo baail ma soo dhowaysto macnaa waa صaxiix laakiin xadiisku waa daciif ka soco can ibni cabaasin radia اlahu taaalى anhuma radia اlahu taعaalى canhuma wa min الnaasi man yashtarii lahwa اlxadiiثi liyudila can sabiili الlah aayadda qur-aanka markuu cabdullaahi bnu cabbaas macnaynayey wuxuu yidhi alghinaau wa ashbaahuhu aayaddu waxay ka hadlaysaa heesaha iyo waxaa la midka ah waxaa la midkaabaa war ka taaganyihi heesaha iyo wixii la midka ah can ilbaraa'i bni caazibin radia allaahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu uhi ufshu salaama taslamu salaanta faafiya assalaamu calaykum tafaafiya taslamu waa badbaadi doontaane walasharatu sharun cabaska iyo cayaayirkuna shar weeye yacni qofku haddii uu iska lahwiga iyo cabaska iyo macno darrada uu maaragtay badsado aakhirka waxay uga dhaadhacdaa shar bay ula dhaadhacdaa macnuhu weeyaan waalasharatu sharun waa xadiis xasana laftiisu oo maaragtay la xujaysan karo abu yacla ayaa soo wariyey iyo kayrkii imaam alalbani raxmat ullaahi caleyh wuxuu ku sheegay irwaaga iyo saxiixadaba inuu xadiid xasana yahay marka salaanta ha la faafiyo salaantu waa hadal wanaagsan badbaado xambaarsan assalaamu badbaado iyo nabadgelyo calaykum guudkiina ha ahaato duco waalasharatu asharadu waa maalaayacninimada iyo cayaayarka faraha badan le iyo iska maqaaxiya joogjoogaasaa la mid ahe sharun waa shar yaani wuxunbuu ku dambeeyaa shar haddii qofku uu laazimo uu badsado sharun buu ga dhacdhaca wey can ilbaraaءi bni caazibin la can fadaalata bni cubaydin wa kaana bijamcin min almajaamic fadaalata bni cubayd waxa uu jooga goob laysugu yimaado goob ka mida fabalagahu waxa soo gaadhay anna aqwaaman in dadka qaarkood yalcabuuna ay ciyaaraan bilkuwayati shaxda inay ciyaaraan shaxda inay ciyaaraan fa qaama khadbaanan dabeeta waxa uu kacay isagoo cadhaysan warkii markii loo sheegay isaga oo jiqa oo cadhaysan buu ka kacay meeshii warkaa loo sheegay rag waaweyniinta ay soo dul fadhiistaan shax inay jeexdaan oo kambaan degaya kaasaan qabtay ay ku mashquulaan buu ka cadhooday yanhaa canhaa ashadda annahyi isaga oo diidan inta diidanaantu ay leeg tahay isagoo xaaraantinmeynayo oo diiday war iska daaya waxaa isagoo leh uma qaala wuxuu yidhi alaa ina allaaciba biha la yaakulu samaraha ogaada alaa ogaada soo jeesta ina allaaciba bihaa qofka bahashaa ciyaaraya nardiga iyo shaxda qofka ciyaaraya la yaakulu samarahaa midhaheeda ayuu u cunayaa ka aakili laxmi lkhinziir sida nin cunaaya doofaar cadkii oo kale wa mutawadi'in biddam iyo mid dhiig ku weysaysanaayo oo kale yacni bilkuuba waxaa weeyaan annardu waa shaxda amba dee kan la dhigdhiga ha ahaado amba ha ahaatan la jeexdo noocay doontaba ha ahaatee aharku waa ahar aan sugnayn oo daciifa isku wada qaad axaadiistaas aynu soo sheegnay axaadiis fara badan buu ka tegay sheekhu oo ku saabsan hinaaga iyo heesaha si kooban haddaynu u nidhaahno horta hees ma xaaraan baa mise waa xalaal waxaa la yidhi hadalka haddaan runta laga sheegin wax ka xun baa laga sheegaa waa been soo maaha mawduucaasi bislayn buu u baahan yahay mawduuca in la akriyo oo si mawduuciya loo akriyo oo la baxsiyaa buu u baahan yahay inooma bisla mawduucaasi ma bisla wuxuu u baahan yahay in aada loo akriyo o dub loogu noqdo waatan habeenkii idinku lahaa mawduuca heesta dib ugu dhiga waxaan doonayaa caawa inaan ka hadli laakiin macluumaadka ii soo ururay kaafi i maaha inaan ka hadlo laakiin si kooban aqwaasha ku jirta heesuu maxaaraan baa mise waa xalaal saddexun wey mid afraad kuma jirto qole waxay yidhahdeen heesaha oo dhami waa xalaal hala iska wato hawsha hala marqaamo qolena waxay yidhaahdeen hees oo dhami waa ala waa xaaraan hees magaceeda hadday qaadataba waa xaaraan qolena waxay yidhahdeen waa la kala saaraya qaybina waa xalaal qaybina waa xaaraan qola afraadoo iyagoo tirada aan ku jirin baa jira waa kuwa yidhi heesuhu waa jid ka mida jidadka ilaahay loogu dhawaado mararka qaar bay cibaado noqdaan bay yidhahdeen cibaado mararka qaar bay noqdaan waa lagu cibaadaystaayo bahashu marka isku duba dhacda ee xaggan laga soo wareejiye xaggan laga soo wareejiye niyadda aad wanaajiso waxaabay noqonaysaa cibaado taasi iyadu wax kasoo qaad ma laha haddii lagu darana waxay noqonaysaa afar labada qolo ninka yidhaahda heesta oo dhami waa xalaal inaan inaanu saxnayn waad garanaysaa adba oo hees iyo waxyaabaha ku tacalluqa waa taqaanaa heesta maxaa ku tacalluqa cood baa ku tacalluqa oo muusi baa ku tacalluqa oo meesha lagu heesaya ayaa ku tacalluqda oo waxaa laga hadlayaa wuxuu yahay ereyada heestu waxay tahay ayaa ku tacalluqa maxay ammaanayaan maxay ka sheekaynayaan ma gabadh bay ma gabadh bay ammaanayaan ma khamri bay ammaanayaan ma jir bay tilmaamayaan ma been buu sheegayaa ma cid buu caayayaa mise mise waxa weeyaan waayuu ka warramayaa ma xikmad baa ku jirta ma wacdi baa ku jira ma waanaa ku jirta labadaas shay inay kala duwan yahan adba waad garanaysa heesta maxaa ku tacalluqa ee kale waxaa ku tacalluqa meesha la isugu imanayo maanta nin baa maanta bartaa ka heesaya dadku way kala baxaanoo dadku raggan halkaasay fadhiistaan dumarkuna halkaasay fadhiistaan dumarku wayse soo asturaan ragguna caadi soo maaha saasa de muhim maaha maya waa cagsiga waa cagsiga marka la maanta halkaasaa laga heesayaa dadka tegaya meelaha heesuhu waxay xidhan yihiin iyo qaabka yihiin suuqa lama soo mari karaan dhagax baa lagu dilaya kuwa heesayaana waa saasoo kale kuwa heesaya nooca yihiinna waa saasoo kale marka qofka yidhaahda hees oo dhami way bannaan tahay oo waxaasoo dhami ay ku jiraan inuu qaldan yahay sharciba u raadin mayside adigaaba iska garan inuu qaldan yahay qofka yidhaahda hees oo dhami waa xaaraana waxa sugan heesaha qaarkood xalaala binusuus ku sugoo nebigu calayhi isalaatu wasalaam oo qaar arkay oo ogolaaday qaar sanadkii dambe ay isticmaaleen tusaalahaan waxaa ka mid ah maalintii ciidda nebigu calayhi isalaatu wasalaam laba habloodoo yarar oo durbaan garaacanayo oo codna iyo laxanna ku daray ay isugu dubadhacsan tahay ayuu soo maray cumar baa kula booday soo maahayn rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxuu iska daa waa maalin iideedi ha iska farxaane marka maxaa kuu soo baxday haba xadidnaatee wax ka mida magaca heesaha xadiisku wuxuu tilmaamayaa laba hablood oo yaryar oo heesaya ayuu tilmaamaya marka waa nooc ka mid a heesaha oo bannaan waxaa iyaduna laisla waafaqsanya inay bannaan tahay hees hawleedda ninka wastaadka ee guriga marka uu maaragtay dhagaxa markuu jibinayo inuu iska qanaayadeeyo o iska heeso geela marka la wado oo xoolaha marka la wado oo kale in loo heeso marka la waraabinayo in loo heeso ninkii maaragtay berbere joogay had iyo jeer laga sheekeyn jiray dee ninka xamaalka ah waxyaabahaasoo dhan mid kasta hees gaara buu leeyahay oo dadkaasina ay isu celiyaan oo dee asal maxay u leedahay asal waxay ku leedahay maalintii khandaqa la qodiya waa ninkii sheegnay asxaabtu maxay qaadayeen waxay qaadayeen wallaahi lowlaa anta mahtadaynaa walaa tasadaqnaa walaa sallaynaa faanzilan sakiinatan calaynaa dabeeta maxaa sida dabaqaad yani intaasuu odhanayey dabeetana asxaabtuna way u jiibinayeen nina wuu ku dhawaaqaya eryada qaar buu tirinaya in dhex taalana waxaa laga dhigayaa in la wada qaadayo laisu jiibinayo waa nooc ka mid a waa nooc ka mid a markaa qofka yidhaahda markaa ma wada bannaano waa wada xaaraana waxa uu raacinayaa waxyaaba laisla ogoliyo xilligii nebigaba calayhi salaatu wasalaam dhacay oo qaarna uu qayb ka ahaa qaarna uu ogolaadu i waar iska nabadgeli wuu raacinaya kaasi kala saaritaankii haddaba wixii xaaraana iyo wixii xalaala ayuu hadal ka taagayn ha inteeba xalaala inteeba xaaraana musigii iyo aalaadkan la garaacayo ma qaybbaa xaaraana mise qaybbaa xalaala war baa ka taaganaya hadal uba u baahan baxsi dheeraada anigu caawa idin odhan maayo intaasina waa idin xalaal ee sameeya intaasina waa waayo sababto waxaan kugu idhi baxsi baa igu dhiman baxsi baa igu dhiman hal talo baan idin siinayaa dulaabulcilmiga waxa weeyaan xilligan dambe marka masaa'ilka noocan oo kalea la baxsinayo laba aafaa soo baxay aafo waxa weeyaan masaa'il waaweyn oo shareecada ah oo taataabashadeedu ay halis tahay aad baa loo yareeyey waa la macno tiray oo qofka hadduu ku dhaco macno weyn looma arko masaa'il fiqi ah masaladan oo kale waa masale fiqiya caqiida meel kama soo gasho waa masale fiqiya oo ka mid a masaa'ilkii culimmada weligood isku khilaafsanaayeen masaa'il noocan oo kale ahna samadaasaa la qabadsiiyo waxaa laga dhigay waxweyn baa laga dhigay oo khatara oo balaaya ay ka dhacday waa amaano daro qodobkaasi waa mid qodobka labada baraarujinaya waxa weeyaan xilligan dambe iyadana masaa'ilka la isku khilaafo kutubta laga qoro had iyo jeer had iyo jeer inta badan qaar badan way wanaagsan yihiin inta badan ammaana kuma jirto tusaale ahaan waxaad maanta waxaad gashaa nadka galoo dhowr kitaab la soo diro ku saabsan heesaha ninka xilligan jooga ee ka sheekeynaya heesaha iyo axkaamteeda iyo inay xaaraan tahay bal masalada caynka u gelaya aad ugu fiiri hal qowl oo keliya ayuu taxayaa wax allaaliya wixii ka soo horjeeday ma sheegayo fii bacdi alaxyaan adilla ma sheegayo wejiga ma sheegayo tarjiix ma jiro gawduu ku haya kitaab kale ku sheegi maayo ka ogolena waa saas oo kale ka ogole xilligan oo kala joogaana wuxuunbuu kuu sheegayaa inuu ogol yahay waxyaabaha waxyaabaha u daliilka bes ayuu kuu sheegaya laakiin munaaqashay u baahanta dad badan baa san qaba dad baa san qaba kamid dariishanayaan kamid dariishanayaan adiladaasi waa taa kani kii markaa qofku uu rajaxayo waxaa laga rabaa inuu caddeeyo waxa isaga maaragtay uu daliishanaya wuxuu yahay waxaa kaloo laga rabaa cidda ka soo horjeeda waxay daliishatayna si macquula oo cilmiya inuu uga jawaabo dabeeta rajaxaadiisa uu dee inagu qanciyo inaga dhaadhiciyo kutubtii hore akhriya marka kutubtii hore laga qoray hinaaga oo ay ugu sokeeyaan ibnu taymiya iyo ibnulqayimiya ay ugu sokeeyaan iyo xaggaa wixii ka sii xigay nadka way ku jiraane akhriya haddii ilaahay ka dhigo ka soco baabun alhadyu wasamtu alxasan hadyiga iyo samtiga wanaagsan alhadyu wuxuu ku tacalluqa axwaasha baatinka ah qofka qalbigiisa iyo calooshiisa waxyaabaha ku jira ayaa hadyi la yidhaahdaa waa waxyaabaha keenaya samtiga bimacnaa samtigu wuxuu ka dhashaa hadyiga asamt alxasan iyo alhadyu alxasan waa waxa ka keenaya qofka hadyiga wanaagsani waa waxa ka keenaya qofka dhaqanka wanaagsanee daahirka ahee muuqda asamt alxasanna waxaa axwaasha daahirka ahee muuqata weeyaan axwaasha daahirka ahee muuqata ee wanaagsan waxa keena axwaasha qarsoon ee qofka qalbigiisa ku jirta ayaa waxay dhashaa muuqaal wanaagsan bay dhashaa marka samtigu waa muuqaalka wanaagsan ee la wada arkayo hadyiguna waa wanaagga ku jira qofka qalbigiisa الهدي الحسن إيو السمت الحسن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال وحير وأثر إنكم إذنكم وقل لها ضياء تابعين تبوا لها ضياء إيا أصحاب تقيبكم إذو أجوغا وحير ليها إنكم إذنكم في زمان حل باتوغتان كثير فقهاؤه علماء سواء بضانتهاي فقهاء هذا لو قلت شيئا تلك الدين تفهنسن فقه ما أنت ولا بحصده ولا سي بحصنا إياها فقه قلما معلول ليها معنى نوع معناها خاص كهي مصطلح هاي لسلي قانو معنى نوع معنى عام كه ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وقفك الدين تين فهمه عقيدة ذا فهمه فقه ذا فهمه maxaan ku dhahda xadiiskeeda uu fahmo quraanka uu fahmo qofku inuu diinta fahmo waa fiqhiga caamka midna waa fiqhiga khaaska istilaaxiga ah ee muqaabilka waa funuunta kale waa fanniga fiqhiga la yidhaahdo waa fiqhiga waa caqiidada waa taw- waa kan waa siirada waa xad mustala kuwaas oo kale marka haddii maanta labadii la isku laaqo la isku qasana waxba kaaga soo noqonaya iska ilaali marka halkan waxaa looga jeedaa kasiirun fuqahaa'uhu culimadiisu ay badan tahay dadka diinta fahansan ay badan yihiin qaliilun khutabaa'uhu dadka khudbadeeya amba dadka meelaha ka hadlaya diinta ka hadlaana ay yar yihiin qaliilun khutabaa'uhu qaliilun ay yar yihiin suwaaluhu cidda wax weydiisatee dadka wax weydiisataa kafiirun ay fara badan yihiin muctuuhu cidda wax bixisaa ay fara badan yihiin waalcamalu fiihi inuu xilligan la camal falo shar qofku camal uu sameeyo camal daahira uu sameeyaa قائد للهوى قفك هو حقيده uu kaxaynayo yaani qofka amalka faraha badan uu sameeynayo inaanu hawo ku dhicin waxa waxa weeyaan waxa waxa ilaalinaya hadiga ilaalinaya bimaana waa qof dadka qaar had iyo jeer waxa kale oo kale marka la macneynayo waxa la yiraahdaa suufiyada iyo nimanka cubaada ah ee aqoonta sharciga aan lahayn waxay leeyihiin acmaal fara badan fara badan fara badan bay leeyihiin laakiin badankoodu aan salka ku hayn hadiyi aan ku hayn waxbuu iska samaynayaa fara badan oo aada mooday inuu leeyahay waxaan ka cibaado badanaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa leanno camalka waxaa hogaamiye hadigaa hogaamiya wataan ku yihi hadigu wuxuu wuxuu dhalaa samtiga wanaagsan buu dhalaa oo hadigu waa wixii baaciskii qofka qalbigiisa ku jiray ee keenaya samtiga wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan markaa saasuu u leeyahy وسياتي من بعدكم وحا ايمان دونا غداش وسياتي من بعدكم اذن كدبدين وحا ايمان دونا زمان ووقت قليل فقهاؤه تدك الدين تفهمسني اي اد يريهين كثير لكن اي فربديهين خطباؤه عندك هذا الشهر انت دينتك كشاكاين دينتك كورميسا عيد اي كبديهين لكن دينتك انت فهمسني اي اد يرتاي كثير سواله ذاتك سؤال بدني dadka wax su'aalaya ay fara badan yihiin qaliilun ay yar tahay mucutuhu cidda bixinaysa laba macno ay leedahayo shariicada dhexdeeda baa laga hadlayaayo marka xilligaa la joogay su-aashu may fara badnayn qofkii caalimka ahaa masaa'ilkii buu sheegayaa shareecadii wuxuu sheegayaa si basiid ah oo la wada fahmayo markaa su-aalo fara badani ka soo noqon maayaan qofku su-aashu ku weydiinaya waa su-aaluu u baahan yahay waa meel madmadow uu ka galay waa meeluu hore u fahmi waayey waa cilmi uu u baahan yahay marka mid iyo laba iyo saddex baa qofkii su'aal weydiinaya dabeeta waxa weeyaan qofkii caalimka he la weydiiyeyna jawaabtiisii uu haya waa aqoon fiican bay dadku leeyihin oo cilmi fara badan baa yaala laakiin xilliga dambe inaka oo kale ah su-aalaha badan su-aalu waa maxay su-aalo aan loo baahnayn oo fara badan baa jira amba su-aal qofka uu doonayo su-aal dood u taala waa su-aalna way tahay haddana waa muran baa ku jira amba waa su-aal ara'ayta ku dhisan ka warran haddii waxaasi waxaasi ay dhacaan sheekh baa hadlaya dabeetna uu fikirayaa suurad madaxiisa kusoo dhacday muu kooday waxaan waxaad ka warantaa oo haddii bal ka soo qaad iminka haddii waxaasi waxaasi ay dhacaan way ka xanaaqi jireen culimadu waxay odhan jireen ijcal ara'ayta fi lyaman ara'ayta yaman ku tuuro wixii dhacay weydii wixii dhacay marka ara'aytadii oo kale iyo su-aalu tanaduci oo kale iyo ku jiqsiidii oo kale iyo su-aalaha saa u badanaya qaliilun way yar yihiin muctuuhu cidda jawaab kaa siinaysa cilmigii baa yar su-aashana way badantay beriga horena su-aashana way yarayd cilmigana wuu badnaa marka waa ayaan daro haddii cilmigana uu yaraado su-aashana ay badato waa aakhiru zamanka alhawaa qofku naftiisa inuu raaco waxaa la yidhahdaa hawada alcilmu alladii yuqaabilu cilma alxaqi alcilmu aladii yuqaabilu cilma alxaqi cilmiga xaqa cilmiga ka soo horjeeda ayaa hawo la yidhahda wuxuu doonama ha sheegtee habaa kala magmagacaabin cilmiga xaqa cilmu lkitaabi wasunna calaa fahmi salafi اlumma cilmiga ka soo horjeeda waa hawo qofka naftiisu waxay doonayso waay alhawa fiihi zamankaa inuu qofku hawadiisa raacaa ayaa qaa'idun lilcamali inuu amal inuu camal sameeyo ku hogaaminaysa inuu camal sameeyo ku hogaaminaysa iclamu waxaa ogaataan أن xسن الhdي في آkhر الزمان qofku hadyi wanaagsan inuu leeyahay akhiru زmنku inay khayru ka fiican tahay min bacض الcmل acmaaشha qaarkeed inay ka fiican tahay bmaعnaa qofku caqiido wanaagsan iyo iنطiلaaqo wanaagsan wax camalkiisu meeshu ka soo go-aya inay fiican tahay oo qofka xaqiiqada شhareecada uu fahansan yahay inay ka fiican tahay acmaal fara badan oo ظaahira oo qofku uu sameeyo marka labada xusن الhadي iyo xusن الsamti waxa labada wanaagsan oo asla xusn اlhadyi sidaas aawadeed baa nebigu calayh الsalaatu wasalaam markuu khudbadinaya muxuu odhan jiray ama bacdu faina asdaq اlxadiiثi kitaab اllah wakhayra اlhadyi hadyu muxamedi salى اllahu عalayh wasalam can abi طufayl qaala wuxuu uhi qultu liabi طufayl waxaan ku yihi ra'aytu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam qultu waxaan ku ihi liabi aabbahay aطufayl ahaa waxaan ku idhi ra'ayta الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam nebiga ma aragta qaala wuxuu ihi nacam haa walaa aclamu mana garanayo calىa dahri اlardi dhulka dushiisa rajula nin xayan nool oo ra'a nebiya salى اllahu عalayhi wasalam nebiga arkay hayri aan aniga ahayn maanta adduunka guudkiisa waxaa jooga cid nebiga aragtay calayhi الsalaatu wasalaam aniga ayunbaa ayun baa jira buu leeyay wa kaana wuxuu ahaa abyada nin cad buu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ahaa maliixa alwajhi oo wejigiisu qurux badan yahay maliix asalkeedu waa macaanaanta yani qof weji wanaagsan oo wejigiisa qurux badan yahy soo jiidanayo ayuu rasuulka calayh الsalaatu wasalaam ahaa kana sii raaci waa lamide wacan yaziid ibni haaruuna can اljurayriyu qaala wuxuu uhi kuntu waxaan ahaa ana aniga iyo wa abudufayl caamir ibn waasila alkinaani labad waxaanu hayn saddexdeedaas amba labadaasaanu hayn natuufu bilbeyti oo guriga dawaafayna aniga iyo abudufayl caamir ayaanu heno wada soconnaa waxaanu dawaafaynay guriga yani kacbada may cimraysanayn mise way xajiyen qaala abu ufayl dabeeta abu ufayl baa wuxuu hi maa baqiya axadu ra'a nabiya sala allahu alayhi wasalama hayri adduunka guudkiisa maanta ma jooga qofaan aniga ahayn oo nebiga calayhi salaatu wasalaam indhaa saaray qultu waxaan ku uhi wara'aytahu oo miyaad aragta si nin yaaban oo kale qaala wuxuu hi nacam haa qultu waxaan ku idhi kayfa kaana sidee buu ahaa bal iga warran qaala wuxuu ihi kaana abyada maliixan maqsada wuxuu ahaa abyada nin cad ayuu ahaa maliixan qurux badan oo weji furan maqsadan oo gobol ah dhexdhexaad ah dhexdhexaadkii laba laba laba laba isa saaranoo midu waa xagga qaab dhismeedkiisa nin dheerna mu ahayn nin gaabanna mu ahayn dhexdhexaad ayuu ahaa dherarka xiga geesta kalena ma dhaqankiisiina noocaasuu ahaa dhaqanka nebiguna calayh isalaatu wasalaam waxaa dhaqan dhexdhexaada bayna darafay alifraad waatafriid xaggana ooma dhici jirin dhaqankiisu xaggana ooma dhici jirin qof dhexdhexaada ayuu ahaa mutashadid madax xiran oo itixaamanna mu ahayn mutasaahilna mu ahayn qof mutawasida oo maaratay muctadila ayuu ahaay oo dhexdhexaad ah wax walba dhexdhexaad ka ah buu nebigu calayhi isalaatu wasalaam ayuu ahaa waa xadiis saxiixa imaam muslim raxmat ullaahi calayhi ayaa soo wariyey marka hadiga wanaagsan halkan waxaad ka fahmaysaa hadiga wanaagsani calaamadaha uu leeyahay waxaa ka mid a laba daraf midna maaha koonahaas mid u dhacayna maaha mid koonaha u dhacayna maaha can ibni cabaasin radia allahu tacaala canhu can اnabiyi salى اllahu alayhi wasalam qaala wuxuu yihi alhadyu الsaalix wاsamt الsaalix dheh hadiga wanaagsan amba caqiidada wanaagsan dheh wاsamt الsaalix iyo camalka wanaagsani wاliqtisaadu iyo dhexdhexaysigu oo qofku qof maaragtay laba laba dabeecadood udhexeeya dabeecad xun iyo dabeecad wanaagsan aan idhaahdo yani dabeecadda dabeecad jafaaf jafaa ah iyo oo huluwi ah iyo dabeecad taqsiir ah oo gaabisa inuu qofku udhaxeeyaa juz-un waa qeyb min khamsatin wa cishriina juz-an min annubuwa shan iyo labaatan qaybood oo nebinimada ah qeyb ka mida waxay tahay hadiga wanaagsan iyo samtiga wanaagsan iyo dhexdhexaadnimada hadiga wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan iyo iyo dhexdhexaadnimada qofka ikhtisaadka ah ninka soomaaliga ahi uma uma samaysana soo ma ogid dhexdhexaadnimadeeda amba waa xaggan waana kala raaciya amba waa xakam hadday wax dhacaan intuu u yaro miyiriyo kana dhegaysan maayo kana dhegaysan maayo labadiiba wada qiimayn maayeen markaba dhinacun buu raacaya waana dabeecadaha amba waa dhaqamada xunxun ee qabyaaladdu ay leedahay qabyaaladdu meel ma istaagta mugta dhexoo dhinacbay u socotaa ama xaggan bay u socota soomaalidu beelay ahayd beelay isu raacraacsanaayeen marka haddii laba beelood islaayeen dhex laga noqon maayo dhex laga noqon maayo ama xaggan baad ku biiraysa ama xaggan baad ku biiraysa leannu dhiiggaagaa dhinac u badnaanaya dabeetna dhinac baad raacaysaa dabeet dabeecadii qofka soomaaliga waxay noqotay inuu awoodiba kari waayo intuu meel dhexe istaago dad ishaysto wax isku khilaafsan inuu dhaha kaasi waxaana uu ku khaldanyay waxaana xaq buu ku leeyahy waxaana uu ku wanaagsan yahay waxaana uu ku qaloocan yahay oo dhex inuu ka istaagaa aad adag markay xoogaa baashu socoto qofku dhinacu buu ujeersanayaayo qolan buu raacaya had iyo jeer laakiin inuu qofku ahaa hadi saalixa uu leeyahay baa asal ah mar walba caqiidada wanaagsan iyo fahamka qofku shareecada uu leeyahay waxay keenaysaa dhaqan wanaagsanna inuu sameeyo dhexdhexaadnimona inuu sameeyo oo cadaaladda qofku uu ogaado oo qofka xaqiisa aan nuqsaamin qofka qofbuu jeclaanaya uu wada jeclaanaya qof buu nacaya uu wada nacaya somaydina arag qofbuu qaadanaya qofku qofbuu la dhacaya madaxuu saaraya qofkuba maalin meel ka yaro dhacaya ka yaro xumaanaysa gebigiisaba uu tuuraya axbib xabiibaka hawnan maa casaa an yakuuna baqiidaka yowman maa soo cumar mu hayn qofkaad jecesha jeceshahay badh la hadh ha wada jeclaane badh la hadh ille waa ibni aadam ha isku halaynin waxaa laga yaabaa inuu maalin maalmaha ka mida noqdo qofka dadka ugu necebta sidaasoo kale qofka aad neceb tahayna ha wada nicin waxaa laga yaabaa inuu noqdo maalin dhowka dadka ugu jeceshay ha iswada raacine soo kala hadh soo kala hadh dhaqanka caadi intaasu ku wanagsan yahay shareec ahaanna waa sidaa qofku hadduu qalad sameeyo qaladkaa uu sameeyey inta uu leegahay unbaa lagaa rabaa haddii qaladkaasi uu ku muuqdo weliba inaad kula xisaabtanto shaksiyadiisii iyo wanaagiisii iyo camalkiisii wanaagsanaa iyo saabiqadiis iyo dee wanaaggaad waagi hore ku jeclayd ila wanaaggii muu xumaane ha tuurin oo ha qubin waa shan iyo labaatan qaybood oo nebinimada ka mida qayb ka mida sii raacikana waa la mida cali bni cabaasin radia allahu tacala canhu can nabiy sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء واقيب من سبعين جزءا من النبوة تضباطا قيبه النبي لماذا كمدا واقيب كمدا معناها ماها قفك هدي ودلاله شان إلا باتك أبك سوقات هدوها يهديك صالحة يسمتك صالحة اقتصادك وهو هيامد إمسا كلمة أفر يلا بات هدي ودلاله أفر يلا باتك أنا ودمين كرايو هير كالنبي لماذا وقالي كرامها نبي لماذا لما كسبضوه nebinimada dadaal iyo kasab laguma gaadho waxaa lagu gaadhaa ilaahay baa subxaanahu watacaala doorta istifaa istifaa baa ilaahay baa doorta cidda uu doonu nebi ka dhigaa cidda uu doonu ilaahay subxaana wa tacala nebi uu ka dhigaaye laakiin ciddaas waxaa laga hadlayaa halkan ciddaa nebiga uu ka dhiganayo dabeecadaha iyo dhaqamada ay leedahay waxaa ka mida ilaahay uu ku doorta waxaa ka mid a alhadyu asaalix wasamt asaalix waliqtisaad ayaa ka mid a dhaqamadaas ee macnaha maaha qofku ha socdo oo ha isu geegeeyo leanna culamada qaar baa waxay qabaan qofku haddii uu maaragtay dadaalo oo uu cibaadaysto oo alla kacabsigiisu uu bato kan kan uu sameeyo wuu gaari karaa heerkanim heerka nebinimada qowlkaasina qowl saxa maaha qowl saxa maahee nebinimada wuxun baa lagu gaadhaa doorasho ilaahay subxaanahu watacaala uu doortay taasina waabay dhammaatayoo waxaa lagu soo afjaray nebiyullaahi moxamed caleyhi isalaatu wasalaam baabun wuxuu baabu yahay ويأتيك بالأخبار من لم تزودي وقبيقي طرفة ابن عبد البكري معلقة دي مشهور كهيد معلقات السبعة معلقة دي كم إذا هيد ويانو أه ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا سمهن ستبدي لك الأيام ما, دمت ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي معلمه وحيكو صوم موتيان وحتشاهل كهيد يعني ده زمن كي وقت جوا وإسكول ومعلم ومعلم وحيابي أنا ده أقوم بكبريان منك وحو إسكاليك يا كنتم تشرب لحن تشربوا إسكاليك يا وحورنا يا أدون كوايا أرق بان هو حلالي وحيدي مني متران لكن معلمها عشر راكو لمن عشر أنا ولي جيبا أرق با لقصة يا مرك عشر أنا ولي جيبا أرق يعني دع ذا كل دع يسكو عصب ومضح يسقبان أيوه قصة وحورنا تنمي ميدميس تنه ميدميس معنى هو عشر, هو عشر عصب ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا مالمه وحيكون موجنيان وحجاهل كاهد ويأتيك بالأخبار من لم تزودي باب كوا كاسو وركنا وحكوك أنا من الصحيين من من أدق أدران ده ويأتيك بالأخبار ورك وحا كوكينا من لم تزودي قفانت سهيسي ما أرضو سهيدا قادو ورك نوعاسي نوعاسي إيكين والله كان اسكفر دي وتوسعون يلو غينا يا ساكا إيماني دي واقع ساعين كارا لهاي بالمانت كورن يعني قبل الحلقة اللي تيرانا يا والنبي عليه الصلاة والسلام يدل شدي سي كور ayaa la tiriyay mucaalaqadan maanta bal ka warran haddii la ogaan lahaa maanta war balkeeba kugu imanaya isagoo layfa soomaan adoo sariirtaada jiifo albaabkaaga hoosta ka soo xidhay ayaa warkii oo dhacaya oo layfa eed la soconaysa berigaasa waxa la dhahaa wayaatiika bilakhbaari man lam tusawidi warka waxaa kuu keenaya midaad tahay aanad siin عن عكرمة قال وحول سألت عائشة رضي الله تعالى عنها يعني واجس ويا بناين إنكم ما أنتم ويا بناين laakiin waxaa iman doona haddii adduunku uu sii jiro aniga hore kuu sheegay maalin maan la yidhaahdo waagii hore ee laba kun iyo labaatankii iyo facebookii baa la isticmaali jiray whatsappaha la yidhaahdo oo dee ool ah oo tabcaana markaasay yaabanayeen dadkii hore kaa maanta hadla yaabantay leannu nin kasta xilligu jooga wuxuu lahaa waa aakhiru zamaan balaayaa dhacday talo haddii aa beeshan waxaan arki lahaayeen talo maxay odhan lahaayeen talo adduunkii maxaa dhiman inaku maanta maxaynu leenahay adduunkii maanta maxaa dhiman bahal khayr baa dhag dhagsan la leeyahay laakiin waxaa iman doona maxaan u leeyahay waa dambe toban sano kadib ama labaatan sano kadib haddii lasii noolaado waxa waxaa la odhan doonaa waxaa la odhan doonaa labaatankii baa la odhan doonaa leanna imika labadii kun iyo maanta ma isku mid ba labadii kun iyo maanta adduunka isku mid ma yani naqla nawciya ayaa dhacday عن عكرمة قال وحول سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة ayaan weydiiyey hal samicti rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam yatamaalu shicran qatu nebigoo gabay soo qaadanaya oo deliishanaya amba weheshanaya dheh welima maqashay faqaalad waxay tihi axyaanan mararka qaarkood idaa dakala beytahu yaquul gurigiisa markuu soo gala wuxuu odhan jiray wayaأtiika biاlأkhbaari man lam tusawidi warka waxaa kuu keenaa mid aanad zaad siin yani bey beydkaa qaybtiisa dambe cajziga ah ayuu rasuulka calayh salaatu wasalaam soo qaadan jiray su-aasha cikrima uu weydiinay caaisha radi allahu tacaala canha waxay tahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi wamaa callamnaahu shicra wamaa yenbagii lahu nebiga calayhi salaatu wasalaam gabayga maanaan barin inaanu gabayga barnana uma qalmo uu ka sarreeya rasuulka calayhi salaatu wasalaam gabayga innaka qofka gabyaagahi mantiqeenna caadiga hadalkiina soo kama sarreeyo sidaas aawo dadka inta gabayda waa in yar waan yaroo kooban markaa hebel war waa ninkii gabyaaga ahaa waa ninkii hal abuurka ahaa laakiin mantiqa rasuulka calayhi salaatu wasalaam gabayga wuu ka sii sarreeyaa oo dee qur-aankii baa lagu soo dejiyey markaase waxaa la yidhi wamaa callamnaahu shicra wamaa yenbagii lahu gabay maanaan barin in la barana uma qalmo yani gabayga wuu ka sarreeyaa markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam xataa gabayda muu qaban jirin gees kalena waxay dhahen culimadu waxaa looga jeedaa haddii rasuulku lagu ogaan lahaa inuu gabyaa yahay markuu dhaa maanta qur-aan baan la imi wuxun baa la odhan lahaa waar de waa nin markii horeba ereyga loo cabiidiyeyo oo gabya ahaayo dee gabaygii intuu waday waday waday buu meel kale sii gaadhsiiyo markaasaa nooc gabayga ka midoo aynaan arag oo cusub ayuu ninkii sameeye baa la odhan lahaa laakiin iska daa rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu gabye xataa beyd gabay oo dhammaystiran muu muu muu wada akrin jirin saas awadeed baa abubakar radia allahu tacaala canhu mararka qaarkood ayaa wuxuusaa rasuulku gabay soo qaado beyd ku akhriyaa ka labaad buu jebiyaa amba ka horuu jebiyaa ka labaad buu saxaa dabeeta abubakar radia allahu tacala anhu wuxuu jiri subxaana allah ilaahay baa run sheegay markii ilahay uu yidhi wamaa callamnaahu shicra wamaa yenbaqii lahu markaasuu u sixi jiray marka rasuul gabayga ma aqoon markaa laba shay oo cajiiba baa jira laba shay oo dadku aqoon weyn u ah macno weynna u samaynaya oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam aanu lahayn inaanu lahayna ay ammaan u tahay baa jira mid waa tanoo waa gabayga haddii maanta ninkaasi waa nin caynkaasa waa nin deeqsiya waa nin caalimoo diinta yaqaana waa nin caabida waa nin shaacira haddii lasii raaciyo soo ammaan u biirtay maaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam muu lahayn saasoo kale maanta qofku inuu wax qoro waxna akhriyo laynkaanaynu akhriyay waxna qorayaa iyo qofka waxna aan akhriyin waxna aan qorin ma isku midba ma isku mid maaha labada iyama ammaanan ka waxna qora waxna akhriya rasuulku waxna ma qori jirin calayhi salaatu wasalaam waxna ma akhrin jirin waana uu ammaanay bal qabso waana uu ammaan labadaa shay innaka ammaan bay inoo yihiin rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam labadaasba inay ka maqan yihiin ayay ammaan u yihiin bimacnaa waxaa la xoojinayaa mucjisanimada qur-aanka labaduba waxay xoojinayaan haddii nebigu alayh salaatu wasalaam wax akhrin lahaa oo waxa uu qori lahaa uu mualif ahaan lahaa oo qoraal lagu aqoon lahaa oo faarisiga uu akhriyo oo afxabashiga uu akhriyo oo ka yuhuudda uu akhriyo dabeeta shareecadu ay kusoo dhigto maxaa la odhan lahaa dee innanka wuu inaga sarreeyey ninkaniyo waa kii romanin kale akhrin jiray greegana wax ka akhrin jiray ka yuhuudda intuu wixii isu wada geegeeyey ayuu intuu carabiyaystaba wuxuu inooga dhigay ayuu qur-aan inooga dhigay shubha weyn bay noqon lahayd jawaabteedu ay adkaan lahayd oo maxaa maxaa taa looba keeni rasuulku waxna ma akhriyo waxna ma qoro gabyaano maaha waa labadii shay ee ugu waaweynaa ee xilligaasi qur-aanka lagu bushin lahaa ama la isku dayi lahaa qur-aanka in lagu bushiyo ilahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka dulqaaday in laga dulqaadayna ammaan bay u noqotay uma aha ceeb uma aha sidaas aawadeed baa qur-aanka ilamaa iyo maanta cilmigii xadiiska ahaa ee cusbaa iyo waxyaabihii cilmi kasta oo cilmi kasta oo adduunka guud yaalla wax ka mida ayaa qur-aanku uu sii sheegay markaasaa maanta lagu soo hambaabiraya maanta lagu soo hambaabaraya masala odhanaya alla kana wuu sheegay waxdii lagu soo daalay shan iyo labaatan sano waxaan la waday cilmi baadhisa intaasaa ku baxday intaasoo nin baa ku dhintay marka natiijada la gaadho ayuunbaa la odhanayaa oo maxaa ka wadaan qur-aankaabaa sii sheegay marka nimaan waxba qorin waxna akhriyin markuu sii sheegay kun iyo shan boqol oo sano kadib kun iyo afar boqol iyo konton sano kadib waxaa dhici doona dee waxay tilmamaysa inay mucjiso tahay ayay tilmaamaysa markaa sababtuu weydiinaya waa sababtaas faqaad waxay tihi axyaan mararka qaarkood idaa dakhala beytahu gurigiisa markuu soo galo yaquulu wuxuu odhan jiray wayaatiika bilakhbaari man lam tusawidi bimacnaa waa mararka qaar rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu soo maqlo uu soo maqlo war uu soo maqlo war loo keeno warka waxaa kuu keenaya nimaan u diran can ibni cabbaas radia allahu tacaala canhu canhuma qaala wuxuu uhi inahaa kelimatun inahaa kelimatu nebiyin waa kelmad nebi macnaa waa kelmad nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku dhawaaqay wayaatiika bialahbaari man lam tusawidi warka waxaa kuu keenaya mid aanad sahay siinin yani waa kelmad nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dilay waxay tilmaamaysaa yani wuxuu ujeedaa waa kelmad sax ah oo nebiguba calayhi salaatu wasalaam uu qiray maaha nebi baa yidhi oo ku gebiyey maaha baabun wuxuu baab u yahay maa yukrahu min atamani qofku waxa uu tamaniyey waxyaabaha la karaahiyeystay bimacnaa nin waxaa maal lagu siiyo waxaa samay sidaa noqdaan waxaa samay sidaa noqdaan waxyaabaha qofku niyadda kaga soo dhaca ee uu iska jeclaaday inay saa u dhacaan amba inay saa u dhicin maxaa laga ogol yahay maxaanse laga ogolayn عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تمنى, إذا تمنى أحدكم midkiin hadduu wax tamaniyo oo uu doono niyadda uu gashado falyandur ha eego maa yatamanaa waxa uu tamaninayo waxa uu doonaya inay dhacaan ha iska hubiyo ha iska eego fa innahu laa yadrii ma garanayo maa yucطaa waxa la siin doono waxa la siin doono garan maaye ha iska hubiyo haddaad tidhaha waa niyo talo haddii maanta aada dee wax yaroo basiira tira niyo haddii talo maanta uun talo laba boqol oo doolar hadday iskaga kaa soo dhacaanu laba boqol baa kula weyn moogta marka haddii markaa niyadaada lagu raaco oo labadii lagu soconayso warni waa wax goymada qabsatid ya haddaad tidhaha warni talow caawa talow shanta haddana salaatuleel u kaco shanta wallaahi wanaagsanaan lahayd dabeeta shantii aad kacdo haddaad ohan lahayd afarta haddaan kaca ka war soo kamay sii wanaagsanaateen wax lagu siin doono garan maysid wax lagu siin doono garan mayside waxaad tamaniyeyso haddii niyaddaada wax gashato wax weyn niyadda gasho waxaad doonaysee wanaagsani wax weyn ha ahaadaan xadiisku waa daciif laakiin macnihiisu waa saxiixo wuxuu asal u yahay culuwulhima waxaa la idhaahdo in qofka hamigiisu uu weyn yahay adigana hamigaagu uu weynaado ciddaad gacanta ku haysana hamigiisa hami weyn inaad ka dhigto maxaad doonaysaa ku tirado waxaan doonayaa inaan waxaya waxaa sameeya qofka ilmihii yaraad kor uga qaado maxaad doonaysaa waxaan doonayaa waxyar waa ilmo yar wax yar buu qabsanaya markaa in hilaada loo fogeeyo tiraamee kan maahee kaas baa ka wanaagsan kaas ba waataan kaga sheekeyey cali bn abi aalib radia allahu tacaala canhu inankiisii xasan dee xilligii cali uu noolaa khaliifka u ahaa dadka adduunka ku nool oo dhan waxa u khayr badnaa cali bn abi aalib soo maaha nin caalima ayuu ahaa khaliif ayuu ahaa geesi buu ahaa iftahan buu ahaa ilaa iyo hadda cali bn abi aalib khudbadihiis baa la dhigtaa waa la dhigtaa ilaa hadda qaabka uu hadalka u dhisaayo iyo ereyada noocu u odhanaayo iyo siay isu saarsaaran yihiin iyo nooca ay yihiin ilamaa iyo hadda waa la furfuraa oo bugaag baa lagu qora dabeetna markuu soo soo istaago mimbarka qof kastaa shib u aamusaya ninkaas wuxuu ku hadlaya xikmadda uu sii daynayo dadka markaa meesha fadhiya waxaa ka mid ah ninkiisi xasan xasan waa ninkii markaa ugu weynaa dee xasan xuseen mataanay ahaayeen laakiin labada xasan baa ayaa soo horeeyey maalintii baa wuxuu ku yihi xasanow xaggaad u socotaa horta maxaad doonaysaa inaad noqoto ayo oo kale dabeete adduunkiibu saa u eega wuxuu dee adduunka yaa ugu wanaagsan maanta dee aabbihii soo maha soo dee adigoo kale xaggee buu qabtaa dee xaggaa maxaa ka xiga xaggaa idi kama xigta soo maha wuxuu dee adigoo kale markaasuu uhi weligay iyo allahay waxaan u haystay inaad intaa dhaanto ma anigoo kale adoonsa inaad noqoto markaasuu de hadda xaggaan qabtaa markaasuu aniga mayna cidiga wanaagsanayn rasuul allahi waan garan waaye wuxu uhi waxaad tidhaahdaa waxaan doonaya inaan noqdo rasuulki ilaahay oo kale sala allahu alayhi wasalam macnaha markaa isdhaafi wuu sababeeyey marka wuxuu ihi qofka qofka raadkiisa uu raacayo raadkiisa mar walba dul saari kari mayse tusaaleaan ka soo qaada qof baa meel maray berigii dadku miilooyinka ay ka baqan jireen baa noocaa la samayn jire qof baa meel maray markaa qofkaasi meesha sooma dhaafin waxaad doonaysaa saanay miiladu kugu qarxin lugtiisa lugta inaad ku aadiso soo maaha mararka qaar waad la yar seegaysaa waxoogaa dhinaca baad uga baxaysaa waad ka gaabinaysaa waad ila dhaafinaysaa mar walba iswada saari maysid wuxuu leeyahay haddaad tidhaahdo rasuulka calayhi salaatu wasalaam baan ku dayanayaa gaari mayside laakiin meel waxaad ku dhacaysaa ku dhow haddaad tirahdo cali bna abi aalib baan doonaya inaan ku daydana isoo gaari maysta meel iga hooseysa ayaad tegeysaa wuxuu leeyahay aniga waad idhaafi kartaa anigoo kalena waad noqon kartaa lakin goormaad noqon kartaa marka hamigaagu aniga uu idhaafo waa noocaas markaa ilmaha yare gacanta lagu haya masalan ardayga ah amba ilmaha yare ubadka iyo waalidka loo yahay in waalidku uu meel fog uu ku xidho oo aanu isaga u ahaan meesha ilmaha oo saasaan ahaan jirin aanu isagoo isaga sheekayn qalad weyn baynu samaynaa moogte oo macalimiintu qalad weyn bay sameeyaan macalinku ardaygiisa wuxuu isaga sheekaynaya isaga wuxuu ahaan jiray halkaasaanu soo maray oo taasaana ku dhici jirtay maxayd unku aragteen marka wuxuu leeyahay warsan anigu aan ahaan jiray oo kale ahaada buu ujeedaa moogte waalidkuna waa caynkaas inankiisa wuxuu kule aabba heedhe adduunka iska camarin baad aragtay taanu soo marray miyaad ogta marka adigoo kale aan ahaa tamaan samayn jiray oo kambaan ahaa markaasa wuxuu odhanaya aabbaha oo kale naqo buu odhanaya aabbiyo kale noqon maaye wuu ka hooseynaya marka waanu isweydaariyaa qofka waanu yani culuwu lhimma tamaniga macnaha noocaas weeye baab wuxuu baabu yahay laa tasum اcinaba alkarma waa xadiiskan hore u soo maray an calqamata bni wasilin can abiihi wail ibnu xijr an calqamata bni waa'ilin can abiihi waa'il ibni xijrin radia allahu tacaala canhu can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam qaala wuxuu yidhi laa yaquulanna axadukum midkiin yaanu ku odhanin alkarma yaanu khamrigii karam yaanu ka odhanin karam yaanu ka odhanin wa quuluu waxaad tidhaahdaan alxabala macnaa waa geedka geedka cinabka geedkaa la yidhahdaa xabala midhihii baa cinaba laakiin geedkii ka baxaan cinabku waa waxaa la yidhaahdaa cinabka geedkiisa alxabala la yidhahdaa marka geedkii ku sheega geedkii ku sheega haddaa wax kale ku sheegi kari weydaan xadiis kale waa kii ahaa karamku waa qofka muslimka ah ina akramakum cinda allaahi muminka ayaa karamahe khamri karame ku sheegina waa dabeecadiis ku jirta had iyo jeer waxa xun magac fiican baa loo bixiyaa si aan loo dhicin dee qaadkii waa quud awliyo soo lama odhan maxaa loogu bixiya bahalkii waa xayeysiis haddaan dhaha qaadku waa waa daroogeho nina ka iibsan maayo nina cuni maayo marka hayga hay kasta hay walba oo xun waxaa loo bixinaya magac wanaagsan oo qurux badan baa loo bixinaya imika waxaanu sheegayna maalinta markii dhowtaan ku lahaa heesaha iyo isu soobaxaas iyo ikhtilaadkaas iyo majuunka maxaa la yidhi waaa la alfan waa fan baa fan iyo suugaan markaa ninka hebel fankuu ku jiraa ba ninka hebel waa fanaan baa la leeyay waa lagu ammaanaya qofkii moogte markaa qofkani markaba qalbigaaga waxaa ku dhacaya ninkani dariiq weyn oo cajo badan ayuu hayaa marka shayga xun magac fiican ha u bixinina bay ka dhiganta waayahay baab wuxuu baabu yahay ninkaana waail ibnu xijir tarjumadiisa akhriya mucaawiya bn abi sufyaan radia allahu tacaala canhu waxyaabi lagu haystay ka midta ninkaas waail la yidhaahdo ibnu xijiriyo mowqifkuu ka qaatay iyo go-aankuu ka gaadhay waxyaabaha lagu dhaliilo mulkigii iyo maamulkii mucaawiya bn abi sufyaan radia allahu tacaala canhuma ayuu ka mid yahay bal hadda marka hala akriyo wail ibn xijri iyo iyo siiradiisa iyo dhaqankiisa hala akriyo baabun wuxuu baabun yahay qowl rajuli wayxaka bartan sheeg sheegitaankeedu kuma wanaagsana ninku inuu idhaahdo wayxak wayxak hore aan soo sheegnay soo maaha maaqaan wuxuu soo celiyay waataan kuri kitaabku wuxuu u baahan yahay in laga shaqeeyo oo la israacraaciyo la isku celceliyo عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحل مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل nabigu waxa uu soo maray nin ayuu soo maray yasuuqu badanatan turud wada neef geela amba neef la wada faqaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu kuhi irkabha war maad fuushid iska fuul buu yidhi oo gaadiid ka dhigo faqaala wuxuu yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilah innahaa badana de waa neefe faqaala wuxuu yidhi irkabha qaala innahaa badana qaala qaala fi thaalita markii saddexaad oo fi raabica ama markii afraad rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi wayxak irkabha waarfuul markaa weexk waa kelmadda ahad ku dhegaahu baabu qowli rajuli yaa hantaahu yaa hantaahu iyo yaa hannaahu ayaa la kala yidhahda midna waa haweenka waa yaa hantaah ninkuna waa yaa hannaahu alifku uu iskaga jiraa meeshe yaa hantah iyo yaa hanna ayaa loo kala isticmaalaa ee alifku waa ishbaac wuxuun bay ka dhigan tahay uun waa eri aan cayl uga jeedin laakiin macnihiisa haddii lasii dhuuxo meesha uu ka yimi ay dhaliil tahay waa maangaabyo ama waa warmoogayow ay ka dhigantah warlaawayow can xamlata binti jaxshin qaalad waxay tihi qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu uhi maa hiya maxay tahay yaa hantaahu taadani maxay tahay yani qiso dheer bay haydo intaban baa laga soo qaatay xadiiskaas waa daciif عن حبيب بن صهبان الأسدي وحول رأيت عمار عمار بن ياسر بن أركي صلى المكتوبة آه صلاة فرلتك ذي عليك السلام صلاة فرلتك ذي ثم قالت دبيت كل لرجل إلى جنبه نندين عيسى فديوح كوري يا هناه واركنوا ثم قام دبيت وقع يعني إرقا سوق أو استعمالي دبيت نو استاقي وحديث صحيحة يعني marka waa eri iska uun halqabsi guud iyo soo jeedinuu tilmaamaya an amr ibn shurayd an abihi qala wuxuu ardafani nabiy sallallahu alayhi wa sallam nabiga ayaa xagga dambe isaaray ee gaadidu saaraa ma faras ba ma dameer ba xagga dambe isaaray rasuulka alayhi salaam labana ku wada fuulay ka dhiganto ana dambeeyay faqala wuxuu ugu yiri hal ma'aka min shi'ri umayyah ibn abi salt umayyah ibn sal ibn abi salt gabaygiisi wax ka mida ma haysaa hadda eeg rasuulka calayhi salaatu wasalaam gabayga wuu dhegeysan jiray waanu xiiseyn jiray camal shaydaan ma haddee baalku qaar baa waxay idhaahdeen gabaygu waa waa qur-aanka shaydaanka gabaygu waa qur-aanka shaydaanka waa nin gabay garan waaye mogta ninkaasi ma waa ninaan dawqii gabayga lahayn isla gabaygu waa qur-aanka shaydaanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi hal macaka ma haysaa min shicri umayata bna abi salt gabaygii umayat ibn abi salt wax ka mid ah dusha ma ka haysa qultu waxaan ku uhi nacam haya waan hayaa faanshadtuhu beytan dabeet hal beyt baan u sheegan weliba ugu luuqeeyey faqaala wuxuu yihi hiih sii wad ku dar ay ka ku dar xataa anshadtuhu mi'ata beytin ilaa boqol beyd aan u akriyey ilaa boqol beyd aan u akriyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam gabayga waa dhegeysan jiray majliskiisana waa lagu akrin jiray mararka qaar baa intuu mid u sheego gabayga ayuu rasuulku macnaha gabayga wuu garanaya wuu fahmayaa waataan kuu sheegay dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam gabayga wuu ka sarreeyey inaga gabayga inoogu sarreeye amba gabyaaga inoogu sarreeye markaa meesha qaloocan rasuulku calayhi salaatu wasalaam macnaheeda wuu garanaya beydkii lubeyd waa garanaysa waa iligii hore usoo maray waa kii rasuulku calayhi salaatu wasalaam qabtay mararka qaar isagoo rasuulku fadhiyey masaajidkiisa oo salaaddii subax ka soo baxay oo la wada wardinayo ayuu halkaa nin ka soo baxaya weliba gaalnimo lagu ogaa markaasuu gabay iska qabsanaya waa masaajidka dhexdiisii baanat sucaadu fa qalbi lyawma maftuuru gabayga waa garanaysaa dee baanat sucaad baa loo bixiyey sucaad waa gabadh magaceed gabadhuu jeclaa ayuu kusoo halqabsanayaa ninku dee sucaad waa iga fogaatay gabadhaas meel fog bay iga jirtaa maanta waa calaacal meesha laga akhriyay waa masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam cidda laga laga hor akriyayaana waa rasuulka calayhi salaatu wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka dhegeystay markuu gabaygii dhammaystiray baa markaa gabaygii meelaha qaar la tacliiqiyo ansaartu ku yaro tuuray moogta ansaartu meel meel dhexe ayuu yara yara gujiyey oo waxoogaa waxbuu ka waxbuu ka tirsanayey marka gabaygu waa hibo ilaahay subxaanahu watacaala qofka uu geliyo waxaana ka mid tahay waxyaabaha qofka lagu xisaabinayo qofka hadduu halabuur yahay waa hibo dadka uu dheer yahay hibadaa qofku siduu ula macaamilo iyo siduu ugu adeego iyo dadka wuxuu ugu taro ayaa la weydiinaya maalkao kale weeye maalku so soo nimco maaha dadkuna ma wada hayaan cilmiga soo nimco maaha halabuurnimaduna waa noocaas oo kale waa nimco ilaahay subxaana watacaala uu bixiyo markaa qofku dee ama waxaa maqasheenbuu tiriyaa oo reero iyo qabaa'il iyo isku dir iyo munaafaqad iyo cay iyo aflagaado iyo qof wax laga sheegay iyo hujuum ayunbuu galaa waa lagu xisaabinaya ama dee islaax iyo wanaag iyo qadaayaadka islaamka inuu ku difaaco amba dee murti laga qofka laga gunto iyo hoga tusmayn ilaa aan boqol bayd u akriyay buui boqol bayd baabun wuxuu baabu yahay qowl rajuli ninka inuu yidhahdo inii kaslaan caajis baan ahay an abdlaahi bn an cabdillaahi bni abi muusa alashcari qaala wuxuu uhi qultu qaalat caaisha dheh caaisha waxay tidhi laa tadac qiyaama aleyli waa dardaaran hooyo hooyo wiilkeeda dardaarmaysa waxay tidhi laa tadac qiyaama alleyli qiyaamuleylka ha ka tegin habeenkii haba yaraatee wax qayb ka mida unbaltuka haba yaraatee faina nabiya sala allahu alayhi wasalam nebigu kaana wuxuu aha laa yadaruhu midaan ka tegin wa kaana idaa marida aw kasi aw kasila salla qaacidan hadduu xanuunsado ama uu caajisu wahsado salla qaacidan isaga oo fadhiya ayuu tukan jiray waa xadiis saxiixa waa xadiis saxiixa waxay leedahay laa tadac qiyaama aleyl qiyaama leylka ha ka tegin dadka qaarkood markay dareemaan inay caawa daalan yihiin oo aanay caawa kici kareen salaadda cishaayma ka baxay waxoogaa yar buu fadhiya wuu iska tukanaya waa ninka ansaxaysa waa salaatul bay ku noqonaysa dad sida caawa kici kari maysa oo dee mawti waanu iska tabcaan baynu nahayoo beriis iyo baasayna waalee mawti waynu fuulayaan wayna fuulayaanoo ma kici karano ragga dee ragga ah way kacaan maya iyagoo berisya baastaba u cunay oo adigoo kalea way kacaan habeenkii oo way cibaadaystaan xilli horena way seexdaan qaarkood intay xilli dambe seexdaan bay xilli horena kacaan qofka nafta waa nafta waa qaab lagu tarbiyadeeyo un waa dariiq la raaciyo un markaa qofka hadduu sa maanta waa daalan tahay hawl badan baad soo qabatay bilaadkaad iska aad dhacdaa oad toosi weydaa salaadda cishaa qofku markuu tukado ayuu kacayaa intiisii buu tukanayaa witrigiisii buu gelayaa wuu seexanaya cumar baa sidaas jir radi allahu tacaala canhu cumar ibn khadaab radi allahu taala canhu marka kaslaan baanahay maanta nin waan wahsanayaa qofka wuu odhan karaa waxaa meesha laga qaadanaya caaisha radi allahu tacaala canha maadaama nabiga ku tidhi ilaa wa kaana idaa marida aw kasila haddii uu xanuunsado amba uu wahsado ya wareesha kala saaray alcajzu walkasal way kala duwan yihin alkasal waa maxay waa wahsiga qofku wixii waad qaban kartaa laakiin waad iska waad kala daa waad mahadsan tahay oo cajsiguna waa itaal darrada nan waa qofku wixii qaban karayn marka qofku wuu odhan karaa waan wahsanaya maadaama caaisha tir rasuulkii baa wahsaday haddii caaisha ku tidhi inaanay ceeb ahayn oo qofku odhan karo waan wahsanaya ayaa meesha laga qaadanaya sali allahuma waslama wbaaraka calaa sayidina muxamedi waalihi wasaxbi wasalam